إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxii ex control afgooye waxaa wilaayada jubbooyinka dowro lagu soo gabagabeeyey in ka badan labaatan askari oo kasoo goosatay dowladda federaalka iskuna dhiibtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka gado ayaa waxaa lagula dagaalamay ayax badan kaasoo hadba deegaan u gudbaya mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay duqayntii uu maraykanka shabeellaha hoose kula beegsaday ganacsada iyo xoole ay leeyihiin dad soomaaliyeed maamulka somalilan ayaa howlo burburin ah ka bilaabay suuqa magaalada burco iyadoo ganacsataduna ka cabanayaan waxaa cabasho xoogan laga muujinayaa ayaxa dhowaan gaaray dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato saddex qof ayaa dhimatay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ka kacay waddanka kenya shacab caraysan ayaa xoog ku galay dhismaha safaaradda maraykanka ee magaalada baqda iyagoo halkaasi ku gubay qaar ka mid ah dhismayaasha waa lixda bisha shanaad sannada kun afar boqol koow iyo afartanka hijriga kuna beegan kowda bisha koowaad sannadka labada kun iyo labaatanka warkaasoo dhammaystiranna goordhow ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaanan sii ambaqaadin wararka hordhaca aad ku dhagaysateen iminka war deg deg ah oo na soo gaaray ayaan gudagali doonaa mujaahidiinta al-shabaab saaka ciidamadooda waxa ay dagaal kula wareegeen deegaanka caragaduud oo hoos tagta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa la soo warinayaa in dagaalkaasi uu sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray askarta ku daaban ciidamada etoobiya xooga ku haysta magaalada baydhabo waxay tafaasiil dheeraad ah wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxii x control afgooye salmaan axmed oo bayaanka soo akhriyay ayaa warkan uga diyaariyey xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed lagu faahfaahiyey khasaarihii ka dhashay wararkii ex control afgooye ee magaalada muqdisho war-saxaafadeedka oo kusoo baxay luuqadaha carabiga iyo ingiliishka ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan kadib weerarkii sabtidii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ku beegsadeen kolinyadii turkiga ee ka dhacay ex control afgooye iyo khasaarihii ka dhashay ee soo gaaray dadka shacabka ah wuxuu nidaamka kooxda ridida bilaabay inuu raadiyo habab iyo xelado uu kaga faa'iidaysanayo wixii dhacay waxaana sidii caadada u ahaydba ay bilaabeen inay ka badbadiyaan khasaaraha iyagoo aad u kordhinaya tirada dhimashada ee shacabka sidoo kalena qarinaya waxyeelada soo gaartay saraakiishooda iyo ciidankooda si loo kiciyo loona kasbado raayulcam dhankooda ah ayaa lagu yidhi bayaanka sida uu war-saxaafadeedku qeexay kadib muddo saddex maalmood oo la waday baaritaan sugan iyo dabagal dhammaystiran kaasoo intii socday ay mujaahidiintu la xidhiireen dhammaan dhinacyada ay arrintu khusayso ee ku sugan magaalada muqdisho waxaa ugu dambayntii u suuro gashay inay helaan faahfaahinta dhabta ee weerarka waxayna keliyihiin sida soo socta saraakiisha turkiga ee lagu dilay weerarka waa afar sarkaal qandaraaslayaasha la socday ciidamada turkiga ee halkaa lagu dilay iyaguna waa afar waxaa weheliya nin tarjumaan u ahaa saraakiisha turkiga iyadoo maleeshiyaadkii ilaalada gaarka u ahaa saraakiisha turkiga ee goobta ku dhintay ay tiradoodu tahay labiyo toban askari dhimashada ciidamadii booliiska ee joogay kontaroolka waa kow iyo labaatan askari halka ciidamada militariga ee dowladda federaalka kaga dhintay weerarka iyaguna yihiin lix askari sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa soo bandhigay in hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka ay halkaas uga dhinteen sagaal xubnood iyo afar sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidanka intaas marka laga yimaado bayaanka wuxuu xaqiijiyey in khasaaraha dhimasho ee dadka muslimiinta ee rayidka uu yahay saddex iyo labaatan qof sidaasna waxay tirada guud ee dhimashada ku noqonaysaa siddeetan iyo afar ruux dhaawacuna waa lixdan iyo sagaal ruux haddaba intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay bayaanka ku tiri inkastoo ay mujaahidiintu aad uga taxadaraan howlgalladooda militari dadaalka ugu xooganna geliyaan in laga baaqsado khasaaraha shacabka haddana nasiib darro waxaa weerarkii sabtidiisi aan ku talagal ahayn dhib uga soo gaaray dad muslimiin ah markii gaari ay la socdeen dad rakaab ah uu si lama filaana kusoo galay waddada isagoo ka soo baxay waddo la xiray ka hor inta uusan weerar ku dhicin kadibna kusoo dhacay goobtii bartilmaameedka ahayd sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale tacsi u diraysaa muslimiinta ku waxyeeloobay howlgalkaas militari ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin mujaahidiintu waxay mar kale caddaynayaan in dhiigga hantida iyo sharafta muslimiinta ay tahay mid aan lagu xadgudbi karin mana ogolaanayno in wadda aan xaq ahayn lagu daadiyo dhiigooda ama la boobo hantidooda ama lagu tunto sharafkooda sidaas oo ay tahay haddana difaaca islaamka iyo ilaalintiisa ayaa mar weliba ka horaysa ilaalinta nafta waxaana ballan qaadaynaa inaan sii laba jibaari doonno dadaaladeenna siina xoojin doonno jihaadkaan kula jirno soo duuliyaasha isla wakhtiga aan sidaas leennahay waxaan ugu laabqaboojinaynaa walaalaheenna soomaaliyeed ee muslimka ah inaan qaadi doonno dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah ee aan ku ilaalinayno naftooda intii aan awoodno ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimka ugu baaqday inay ka fogaadaan ciidamada shisheeye ee soo duulay oo ay ugu horeeyaan kuwa turkiga hala safrina hana la yeelanina xiriiro ganacsi iyo wixii la mid ah waa kuwa bartilmaameed sharciya u ah howlgalladeenna ayaa lagu yidhi bayaanka gebagabadiisa waxaa sidoo kale tacsi loogu diray dadkii rayidka ah ee uu maraykanku gumaaday horaantii toddobaadkan ugu dambayntii waxaan u tacsiyeynaynaa shacabkii iyo ganacsatadii muslimiinta ahaa ee lagu dilay duqaymaha maraykanka ee soomaaliya oo ay u dambeysay duqaymihii kala duwanaa ee axaddii lasoo dhaafay ka dhacay shabeellaha hoose ciidamada maraykanka waxay bilaabeen inay si indhala-aana u duqeeyaan dadka shacabka ah kadib markii ay si buuxda ugu guuldaraysteen duulaanka ay kusoo qaadeen islaamka walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa bayaankan ku saxiixan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa wilaayada jubbooyinka dowro loogu soo gabagabeeyey in ka badan labaatan askari oo kasoo goosatay dowladda federaalka iskuna dhiibtay xarakatu shabaab ulmujaahidiin sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan maamulka islaamiga ah ee degmada saako ayaa dowro u soo gabagabeeyey laba iyo labaatan askari oo bishii lasoo dhaafay kasoo goostay dowladda federaalka iskuna dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhallinyaradan oo ay dowladda federaalka ku sirtay inay dalka qatar u qaadayso ayaa ciidamo laga dhigay islamarkaana waxaa si qasab ah loogu geeyey ciidamada etoobiya ee heysta degmada baardheere ee gedo balse waxay go'aansadeen inay ka soo goostaan iskuna dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la kulmeen soo dhoweyn wanaagsan iyadoo muddo saddex iyo labaatan cisho ah la siinayay dowro sharci ah oo lagu barayay qeybo ka mid ah diinta islaamka munaasabad gunaanad u ahayd dowladda ayaa ka dhacday degmada waxaana ka soo qayb galay culimo waxgarad iyo marti shalaf kale sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid a culimmada soomaaliyeed islamarkaana kelimad ka jeediyey xafladda ayaa dhallinyarada dareensiiyey kaalintooda dhallinyaradu nebilaahi maxamed sal lla ly slam dadkii u hiiliyey diinkan garab siiyey kitaabka alle u hiiliyey waxay ahaayeen dhallinyaro war ma taqaanaa wiilkii dhallinyarada ahaa ee magaalada madiine inta qabiil deganeed oo dhan keligii intuu tegey kadibna xaqa u sheegay nebi maxamed uu u diray kadibna diinkii fahmay kadib iyagoo islaamkii haysta soo laabtay sabab uu noqday wiilkaa dhalinyar warma taqaanaa muxuu ahaa muscab ibnu cumayr wiil yar buu ahaa ola fiirsan walaalayaal war caalamkao dhan baa ina sugaya soomaali iska daaye soo ma jeed caalamkao dhan baan inaan diinka ilaahay gaarsiina ina sugaya soo ma jeedid markaasaa mid etoobiyaan oo mid krishtan oo mid ama arkaysaa rabbi rasuul aan aqoonin gaal ah ayaa rabaa adiga inuu ku gaalaysiiyo adiga uma arka isbeer baartiisa kaa dhigto sidoo kale waxgarad ka hadlay munaasabadda ayaa ragga ka soo goostay dowladda federaalka kula taliyey inaanay mar dambe la sirin kana digtoonaadaan shirqoollada shisheeyaha intaa kadib qaar iyaga ka mid ah oo aan waraystay ayaa waxa ay sheegeen inay dowladda ka faa'iideen wax badan ugu horreyn adigoo magacaada ku bilaabay magacayga waa ismaaciil axmed cali
ismaaciil dowladda meeqa maalmood ay idiin socotay dowladda adiga muddo waxay noo socotay sideed iyo toban maalmood sagaaliyo toban maalmood bay noo socotay waan gartay dowladda intaad ku jirteen maxaad ka faa'iideen casharaan fara badan ayaan ka faa'iidnay sida maraatibta oo saddexa al islaamu al iimaan walixsaan saddexdaasaan ka faa'iidanay towxiidkii oo asagana la faahfaahiyey oo siduu maraatibtiisa kalahaa noola kala sheegay iyo waxaa noola sheegay qaabkii dahaarada aan u dahaaro qaadan lahayn markay macnaha aan dahaaranayna shirkul akbar iyo shirkul asqar casharo badan ayaan ka faa'iday runtii cilmi badan baan ka faa'iday oo iga maqnaa haddana aan ku dhaqmi karo ama aan gaadhsiin karo dad badan oo ummad badan oo walaaladaya meel kastoo ay joogaanba waan gartay ka waran farqiga u dhexeeya inta aad dowladda soo gelin iyo hadda uu kuu dhammaatay wallaahi waxaan ku yidhi waa farqi weyn baa u dhexeeya runtii maalintan meeshan soo gelayay waxaan ka aaminsanaa meel halisa baqdin badan baa igaga jirtay waxaan ka aaminsanaa meel waxaanku dadka aada loo gumaado meel waxaanku soomaalnimo ka jirin laakiin muddadii labaatanka ama shan iyo labaatanka ama labaiyo labaatanka aan ku dhex sugnaa nimanka wixii laga sheegayay maba ku aragba wax wanaagsan soo dhoweyn casharo diini runtii wax un waxaan ku arkaa un waxaan ku raadaayay soomaalinimo iyo ay ka muuqato islaamnimo la dhihi karo maxaan ku raadaayay tiina khaladay eena keentay baar dheere inay tanu ka duwan tahay waa tanoo ay tahayba nabad iyo nolol mid ka mid a askarta ka soo goostay dowladda federaalka ayaa ugu dambayntii wuxuu soo bandhigay tix gabay ah oo uu ku cabiray xaaladda waddanka kuwan xamaris goofaadhiya calanka guud jooga nimankaa gumaysigu sitee guudka laga haysto raggaa faraha guudkao dhadhama gelinba loo saaro fuustada kuwaa lagu gembiyey geedna lagu oota amisom gargaariya kuwaa guuyo uga baahday guud ahaan dhulkeennii waxaa maanta kala geeyey waa siyaasi gaaladu dhashoo lagu gabraartaaye gudaha hargeysi iyo berbere taniya gaarooday garoowe iyo ilaa disikaayooyinka agama ii diiday gada iyo ilaa labada webi jawhar gudaheeda goobweyn anaa soo mariyo gooyihii xamare geedkaad istaagtaba dhulku guulla ina siiye gabri iyo warkiisii ku baah gobolladeennii gabri iyo warkiisii ku baah gobolladeennii ujeeddada si loo gaadho oon ruuxo uga giigin waa taa baddeennii la gaday gebi ahaanteede gibirkana rag baa loo shubaa maalmo gudahoode soomaalidu geyiga ay degtiiyo gebi ahaantiiba gumaystaha madow baa xukuma goosankii hadhay intaa gacanta ay ku hayaan nimanka wadaadadu mooyeen intii kale gumaystaha madow baa xukuma dowladda federaalka ayaa waayihii dambeeyey dalka ka saaraysay dhallinyarada iyadoo ku sirtay inay dibadda waxbarasho u qaadayso balse si qasab ah u ciidameynaysay waxaana waayihii u dambeeyey muqdisho ku soo badanayay hooyooyin wiilashooda weysan raq iyo ruux intaba xilli xerada xalana ay yaalaan tobannaan meydad dhallinyaro soomaaliyeed ah oo sanaadiiq ku jira islamarkaana laga keenay dalka dibaddiisa
nolosha adduunka waxay taraysa male nolol adduunya waxay tarays wallaahi naysa nololay tareen ilaa ciyaalkayga gaadha habeenkii waa raaraadiyaa waa waaye gadaa arka inaa hurdo deegaano ka tirsan gobolka gedo ayaa waxaa lagula dagaalamay ayax badan kaasoo hadba deegaan u gudbaya warkaas iyo war kale oo ku aadan cabasho xoogan oo laga muujinayo ayaxa dhowaan gaaray dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato waxaa noo soo jeedinaya waryaheena goodax dadka deegaanka ceelcadda ee gobolka gado ayaa maalintii shalay dagaal badan la galay ayax ku habsaday dhul ballaaran oo deegaanka u dhow mid ka mid ah bulshada ceelcadde oo aanu waraysanay ayaa inoo sheegay in dadaal badan kadib uu allah subxaanahu wa tacaala u suuro geliyey inuu ayaxa ka tago wuxuuna ka sheekeeyey sidii ay ula tacaamuleen magaalada ceelcaddaan uga gurmadnay maamulkii iyo shacabkii dadweynihiba iswata saakay waan ku dhiboonnay oo ayax aada far badan buu ahaa gelinkii hore intii qabowga ahayd way nagu adkaatay inaan kicinno goor barqeed kulul ahaa insha allahu ilaahay noo sahlay in uu kaco waxaa la isticmaalay wax kasta oo suuragal ah qaylo iyo hoon mootooyin iyo hub intaba waa la isticmaalay goor barqadii ah oo ilaa adigu koob iyo tobankii meelahaas ahaa ilaahay nagu guuleeyay in inaan kicinno annagoo daalay oo shaah u cadnay oo inaan guulaysanay marka u haysano oo ka farxalanay afartan daqiiqo kadib baa haddana intii in la eg dib noogu soo iyo dib u timid difaac cusub oo iyaduna ka timid kuley dhinacaas koofureed nooga timid dhinaca bari nooga timid ayadiina mar kalean ku ragaal celinay ayadiina insha allahu waan gudbinay dagaalkii halkaa lagula galay xawaaro dheer buu jaray oo dhul badan buu sii dulmaray wuxuu ku degay meel la yidhaha raamaduur oo markaa noo jirtay ilaa labaatan kilomitr rag baa ku duulay waa la kiciyey kadibna meel la yidhaahdo raamadheer libaaxlow ayuu ku degay dadkii meesha deganaa yaa isku dayey oo la raftay gurmad loo sameeyey baan insha allah kusoo afjarnay iyadana waan gudbinay halkaasaan uga soo harray dagaalkaygii maanta halkaasuu kusoo afjarmay laakiin waxaa jira ciidan iyo rag gurmaday oo maamulka ka tirsan oo aaday meelahaas anteenadu ay ku liidato oo si ay bal ula socdaan meelahaan anteenada lahayn wixii ku dega waana ku guulaysanay inaan eriyadii ka gudbinno sidoo kale dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato oo bilihii u dambeeyey abaaraha ka baxay kadib markii uu u da-ay roobka dayrta ayaa waxaa haatan gaaray ayaxa oo toddobaadyadii lasoo dhaafayba ku wareegayay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaxa oo aada u badan ayaa lagu arkayay qaybo ka mid ah mandheera iyo wajeer siyaasiyiinta deegaanka ee ku ologga ah xukuumadda nairobi ayaa walaac badan ka muujiyey ayaxaan iyagoo dadka u sheegayay inay isku tashadaan ayaxa sidaad u taqaantiin waa shay aad u xun cawska iyo dhaaqa iyo dirta wax allaah waxaan xoolaheenna iyo dhaqankeenna ahay inuu baabi'iyo ayaa soo yimid lokosta sidaad ogsoontihiin waa shay isla guuro waa shay isla socdo intaasoo milyan ayuu socdaa meel allaahi meeshuu degana waxaas ku beeraa ukuntii waana aad baas distructive u yahay sida af ingiriiska lagu yidhi markaan annaka wakhtiga aan soo joognay oon abaar baan ka soo baxnay haddana ilaahay waxaa noo minay inaan roob helna roobkana waxaa dhir iyo daaq baa noo baxay markaan wakhtigii abaartii waan ka soo baxnay waxaan joognaa wakhti barwaaqo ah oo ilaahay barwaaqana sii ayaan joognaa markaan wakhtigii aan nasan lahayn ama xoolaheenna iyo wixii raasimaal aan leenna aan ku nasan lahayn ayaan joognaa laakiin tii ideed waxaan u malaynaa inay murugo ay naga haysa lacagta emergency sanad walba ilaa walba boqol iyo konton milyana imaata intee la geey berigii abaartii cuntaa la gadaa la yidhi aniga cunta la gadoo la qaybi maan arga berigii roobka uu dayey oo falaadskii waxaa la sheegaya in lacag waxa la isticmaalaa wax lagu isticmaalay maan arag hadda waatan loo kaastay intee la geeyaa lacagtan boqol iyo kontonkan milyan salan walba haddana waxa weye mar walba county assemblyga inuu u yeero yaa la bedeli karaa lacagtii kale meeshan marka dhibaa ka jira dadweynahu waxaanu sheegaynaa wax idin maqan ma leh sidaan ku arki fiidiyaalka reer mandheera qaara arki xabada daadina qaara arki bigibiyaal ku fiijina war wax idin soo socdo ma lehe ilaahay garab idin eh intayd la xarbin kartiin la xarbiya unaan lahayn dadweynaha waa in la wargeliyo oo loo sheego dadka ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa allah ka baryaya inuu ayaxa ka wado islamarkaana uu aadiyo gudaha kenya gaar ahaan dhulbeereedyada dadka aan muslimiinta ahayn mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay duqayntii uu maraykanka shabeellaha hoose kula beegsaday ganacsade iyo xulo ay leeyihiin dad soomaaliyeed cabdulaahi soomaali nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah dheergaradka soomaaliyeed ayaa asigu u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in maraykanku uu ku guuldaraystay qorshayaal badan oo guracan oo ay ugu horrayso in ummadda soomaaliyeed uu diintooda islaamka ka leexiyo taasna ay keentay in shacabka iyo xoolahoodaba uu gumaado waxay uga soo hartay maraykanka iyo waxaa la socda inay dadka shacabkaa iyo geela duqeeyaan waana arrintaas arrinta ay hadda ka shaqaynhayaan inay ummaddan farawaadkeeda iyo khayraadkeeda iyo xoolaheeda awal bay macdantii iyo baddii horay u boobahayeen oy horay u boobeen inay markaa beerihiina awal bay u diideen dadka inay tabcadaan oo nabadgelyo darteed meelihii ay ka joogeen dalka beera lagama tabco inay marka xoolaha duqeeyaan waa danta hadda ay oga soo uruurtay weeye waana dulmi aan geedna loogu soo gabanin oo cid kastaoo wax fahmaysa ay garanayso kuwa fahma laawayaashaana aan leeyahay maanta way fahmi doonaan in ummaddan xoolaheeda la baabi'iyo haddii dhulkii iyo dekadihiiba horey loogala wareegay haddana xoolihii la duqaynayo waa wax la fahmi kara weeye adeer waa su-aal waa ka dhan tahay ummaddan in la jiridgooyo iyo in la gaaleeyo diinteeda laga dhaqo sidaa weeye waxaa loo soo duulay dadkuna inay middaa fahmaan baa loo baahan yahay dhowaan ayaa maraykanku duleedka deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu ku dilay nin ganacsada ahaa oo kuunyo barrow caan ka ahaa sidoo kale waxa uu deegaan aan halkaa ka fogeyn ku dilay geel gaaraya kow iyo toban neef asigoo shan iyo toban kalena dhaawacay gantaalaha maraykanku uu geela la dhacay ayaa waxay yihiin kuwo waaweyn oo casri ah islamarkaasina qarash badan ku kacaya haddaba maxaa keenaya in maraykanku gantaalaha qaaliga ah uu geela ku garaaco cabdulaahi ansaari ayaa su-aashaasii ka jawaabaya
iyo kii gantaalada la dhacay geel cidla u fooftay guryahooda waa nabad kuwii geystay eedaha adeer hadda ma ahayn markii geela gantaalaha lala dhacay geelana wuxuu ku xigaa ragga waana duunyada keliya ama xayawaanka keliya oo ay isleeyihiin inta uu dunida dad jooga dadka kan gumaysi ma ogolaanayaan waxaa xaqiiqa ah dadkuu ku xigaa geela weliba ragguu ku xigaa geela ayaga hadafkoodana waa saas saa daraaddeed inay geela laayaan guul bay u tahay ayaga laakiin dadka kani waxaa la rabaa inay sidaa u fahmaan oy baraarugaan oo ayaga iyo geeloodaba maaragtay in la laayo qorshaha uu yahay arrintaana ay ka hortagaan oy horarka iska celiyaan ileanna tabar may laha dhulka may laha oo dhulka ma soo degi karaan oo mujaahidiintii baa horay uga suuliyey oo maaragtaa dhulka ma yaqaanaan oo maaragtay tabar may laha oo maaragtaa dhimasho may rabaan war dadka caynkaasa inaad madaxa u laalaadisaan oo idin gumaystaan dulli weeye wax ka xunna ma jiro waa yaabe maraykankaas xoolaha laynaya ayaa dad badan oo soomaaliyeed waxay leeyihiin annaga nooma socdo ee waxa uu la dagaashan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sanadka iminka dhammaaday ee labada kun sagaal iyo tobanka maraykanku waxa uu soomaaliya ka fuliyey duqaymo intooda badan uu ku laayay dad shacaba iyo xoolo maamulka somalilan ayaa howlo burburin ah ka bilaabay suuqa magaalada burco iyadoo ganacsataduna ka cabanayaan waa kan maxamed ismaaciil wararka naga soo gaaraya magaalada burco ee gobolka tugdheer ayaa waxay sheegayaan maamulka somalilan oo howl burburin ah ka bilaabay suuqa magaaladaas burburintan oo lagu tilmaamay mid aan qorshe ku salaysnayn ayaa ka carhaysisay ganacsatada qaar kuwaasoo aaminsan in haddii laga dumiyo xarumahooda aan meel kale la siinayn inta ay shali socoto howsha burburinta waxaa hakadgalay ganacsiga iyadoo dadkuna ay muujiyeen dareenkan suuqa horta ilaa saaka cidikumay kala ganacsan goobihii ganacsiga oo dhan waa la wada xidhay waxaasna waxa weeyaan dowladda hoose magaalada burco annagu waxaanu nahay waxaanu ka mid nahay ganacsadayaasha suuqa waanu xidhannay saaka cidimay shaqaynin waa wada aragtaan dadka o dhan waa wada buuqa waxaan u sheegaynaa dowladda hoose ee uu dowladdan uu hogaaminayo muuse biixi muuse madaxweynuhu xoday marna waxay leeyihiin ka daaya marna way way jiidhsiiyeen marba dhin marna waxay leeyihiin waanu ka xidhaynaa marna waanu furaynaa laakiin cidina ka xidhi maysa haddii maca isaga la daayo annagu waanu jiidhsiinaynaa baan leenahay jiidhsiiya haddaan nahay ganacsadayaasha suuqa waxaa istaagay halkan iminka suuqa waad aragtaa ganacsigii way istaagay waxaana waxaa u sababa maayir kayra muraad iyo iyo maayir ku-xigeenka iyagaana ma garanaysaa waxaan oo dhan wada suuqii ganacsigiisa wuu xidhayo waad aragtaa waan ummadda u shaqeeya laydinku yidhi kolba meel yar waxaa sarfey baa laga waxaynayaa idmaannaa odhantay annagu waa adiga arka suuqii inuu xidhayay ganacsigiisii ma yeelayno waxaan haddii la sii wado maamulka somalilan iyo shacabka ayaa inta badan isku dhaca waxaana loo sababaya musuq maasuqa iyo cadaalad darada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wararka naga soo gaaraya magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in saddex qof ay ku dhimatay afar kalena ay ku dhaawacmeen shil dab oo ka kacay guri ku yaala kerobungiso oo ka tirsan nairobi saddexda qof waxaa ku jira ilmo hal sano jir ah iyo laba nin oo hurdayay markii uu dabka ka kacayay booliiska ayaa sheegay inaysan weli ogeyn waxa sababay dabka laakiin waxay xusayaan in guriga ay ku jirtay koronto ciladaysan taliyaha booliiska nairobi ninka lagu magacaabo filip nondol ah ayaa sheegay in koox khubaro ah ay baarayaan shilka mashiinada dabdamiska ah ee dowladda hoose ee nairobi ayaa kasoo daahay goobta dabka uu ka kacay kuwaasoo lagu dhaliilay inaysan u shaqayn sidii loogu talagalay marka laga yimaado dadka dhintay waxaa haatan laga dayrinaya dhaawacyada oo la dhigay isbitaal ku yaala burburo dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa aada ugu badan magaalada nairobi waxaana ugu wacan guryaha oo aanan si wanaagsan u dhisnayn iyo dowladda hoose oo aanan awoodin inay dadkeeda ka haqabtirto adeega bulshada ay u baahan yihiin ugu dambayntiina wararka ka imaanaya dalka ciraaq ayaa ku waramaya in boqolaal ruux oo cariisan ay xoog ku galeen dhismaha safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada caasimada ah ee baqhdaad halkaas oo ay ku sugan yihiin shaqaale maraykan iyo askar military dadka cariisan ayaa lagu soo waramayaa inay u badan yihiin dad shiico ah oo ka carooday duqaymo dhowaan diyaaradaha maraykanku gobolka al-ambaar ee galbeedka ciraaq ugu geysteen dagaalyahano maleeshiyaad shiico ah halkaas oo lagu dilay ugu yaraan soddon maleeshiyo sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan konton askari dadka cariisan ee gudaha u galay safaaradda ayaa dab qabad siiyey qaar ka mid a albaabada safaaradda waxayna sidoo kale gubeen calanka maraykanka ee ka luulanaya afaafka hore ee dhismaha safaaradda waxay sheegeen inaanay ka tegi doonin dhismaha safaaradda tan iyo inta gebi ahaanba ciidamada maraykanka ay isaga baxayaan dalka ciraaq oo ay duulaan ku joogaan tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexda shaqaalaha maraykanka ee safaaradda ku sugan ayaa isku soo xiray qaybaha dambe ee dhismaha waxaana dalka ciraaq horey uga baxay safiirka maraykanka ee waddankaasi kaas oo ku maqan sida la sheegay fasax ciidda krismaska donald trump ayaa si kulul u cambaariyay weerarka lagu qaaday safaaraddiisa dalka ciraaq waxaana saraakiil ka tirsan maraykanka ay sheegeen in la qorsheynayo ciidamo dheeraad ah loo diro dalka ciraaq si ay u ilaaliyaan ammaanka safaaradda dalka ciraaq waxaa isku haysta dowladaha maraykanka iyo iiraan waxaana xurgufta siyaasadeed ee ka dhexaysa ay si adag u saamaysay waddanka oo hadda u muuqda mid lugaha la sii gelaya dagaal ka duwan kii hore ee ka socday warkiina dhegeystayaal saaka waa naga inta